danyel cutubka labaad oo sannaddii labaad oo boqornimadii nebukadnesar ayaa nebukadnesar riyooyin ku riyooday markaasuu argagaxay oo ay hurdadiisii ka baaba'day markaasaa boqorkii wuxuu ku amray in loo yeedho saxirintii iyo xidigayaashii iyo fallowyadii iyo kuwii reer kaldayiin ahaa inay boqorka u sheegaan riyooyinkiisii markaasay soo galeen oo boqorkii hortiisa istaageen markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi riyaan ku riyooday waxaan la argagaxaysanahay inaan ogaada waxa riyada macnaheedu yahay markaasaa kuwii reer kaldayiin ahaa boqorkii kula hadleen afkii reer suuriya waxayna ku yidhaahdeen boqorow weligaaba noolow bal riyadaada noo sheeg annagoo addoommadaada ah oo annana waxaannu kuu caddayn doonnaa fasirkeeda boqorkii waa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi kuwii reer kaldayiin ahaa wixii waa iga tegey oo haddaynan ii caddayn riyadii iyo fasirkeediiba waa laydin gogoyn doonaa guryihiinnana waxaa laga dhigi doonaa meel digo lagu tuulo laakiinse haddaad ii caddaysaan riyadii iyo fasirkeediiba waxaan idiin siin doonaa haadiyad iyo abaalgud iyo ciso weyn haddaba sidaas daraaddeed ii caddeeya riyadii iyo fasirkeediiba iyana mar labaad bay u jawaabeen oo waxay yidhaahdeen boqorow annagoo ah addoommadaada riyadii noo sheeg oo annana waxaannu caddayn doonnaa fasirkeedii boqorkiina waa jawaabay oo wuxuu yidhi xaqiiqo waan garanayaa inaad wakhti dheer qaadanaysaan maxaa yeelay waad ogtiin in wixii iga tegey laakiinse haddaynan riyadii ii caddayn dee markaas sharci keliya ayaad leedihiin waayo waxaad soo diyaarisateen hadal been ah oo qarriban inaad igula hadashaan ilaa uu wakhtigu beddelmo haddaba riyadii ii sheega dabadeedna waan ogaan doonnaa inaad fasirkeediina ii caddayn kartaan kuwii reer kaldayiin ahaana boqorkii bay u jawaabeen oo waxay ku yidhaahdeen dhulka ma joogo nin caddayn kara xaalkaaga boqorow waayo lama adhag boqor ama sayid ama taliye waxaan oo kale weyddiiyey saaxir ama xiddigiye ama mid ka mid ah reer kaldayiintoona waxaad weyddiisay boqorow waa wax aan badanaa la weyddiin dadka qof kale oo boqorka u caddayn karana ma jiro ilaahyada mooyaane kuwaasoo aan hoygoodu bini'aadmigu la jirin sababtaas daraaddeed ayaa boqorkii carooday oo aad buu u dhirfay oo wuxuu amray in la baabiyo raggii baabilon oo xigmadda lahaa oo dhan amarkiina waa baxay nimankii xigmadda lahaana waxaa la doonayey in la wada laayo markaasay dooneen daniyel iyo saaxiibbadiis in la laayo daniyelna jawaab buu talo iyo miyir ugu celiyey aryog oo ahaa sirkaalkii waardiyaha boqorka oo uu soo baxay inuu laayo raggii xigmadda lahaa oo baabilon oo dhan wuxuu aryog oo ahaa sirkaalkii boqorka ugu jawaabay boqorku muxuu amarka ugu degdegay markaasaa aryog xaalkii ogeysiiyey daniyel markaasaa daniyel u galay oo boqorkii weyddiistay inuu u qabto wakhti uu boqorka ugu caddeeyo riyada fasirkeedii markaasaa daniyel gurigiisii tegey oo xaalkii ogeysiiyey xananiyah iyo mishaa'eel iyo casriyah oo ahaa saaxiibbadiis inay ilaah samadda weyddiistaan naxariis ku saabsan qarsoodigan oo ayan daniyel iyo saaxiibbadiis la baabi'inin raggii baabilon oo xigmadda lahaa intoodii kale markaasaa qarsoodigii daniyel tusniin loogu muujiyey goor habeen ah daniyelna ilaah samadda ayuu u mahadnaqay daaniyelna waa jawaabay oo wuxuu yidhi ammaan waxaa leh magac ilaah weligiis iyo weligiis waayo isagaa leh xigmad iyo xoogba oo wakhtiyada iyo xilliyadana isagaa kala bedbedela isagaa boqoroo dejiya oo boqoro saara xigmad buu siiyaa kuwa xigmadda leh aqoonna wuu siiyaa kuwa waxgarta wuu muujiyaa waxyaalaha fog iyo qarsoodigaba wuuna yaqaan waxa godcurka ku jira nuurkuna isaguu la joogaa waan kugu mahadnaqayaa oo waan ku ammaanayaa ilaaha awowayaashayow oo i siiyey xigmad iyo xoog oo haatan i ogeysiiyey wixii aannu ka doonaynay waayo waadna ogeysiisay xaalkii boqorka sidaas daraaddeed daniyel wuxuu u galay aryog oo boqorkuu u doortay inuu baabi'iyo raggii xigmadda lahaa oo baabilon bal igee boqorka hortiisa oo anna waxaan boqorka u caddayn doonaa fasirkii riyada markaasaa aryog haddiba daniel boqorka u soo geliyey oo wuxuu ku yidhi maxaabiistii reer yahuuda ayaan ka helay ninku ogeysin doona fasirkii riyadaada boqorow markaasaa boqorkii uu jawaabay oo ku yidhi daniyel oo magaciisu la odhan jiray belteshasaar ma ii ogeysiin kartaa riyadii aan arkay iyo fasirkeediiba daniyelna waa jawaabay isagoo boqorkii hor taagan oo wuxuu yidhi qarsoodigii aad weydisay boqorow kuma caddayn karaan rag xigmad lahu ama xidigayayaal ama saaxiriin ama kuwa wax sii sheega toona laakiinse samadda waxaa jooga ilaah muujiyey waxyaalaha qarsoon oo isagu wuxuu ku ogeysiiyey boqor nebukadnesarow waxaa jiri doona ugu dambaysta riyadaadii iyo waxyaalihii lagu tusay adoo sariirtaada ku jiifa waa kuwan boqorow sariirtaada ayaad ku dul fikirtay oo waxaad istiri maxaa dhici doona hadda kadib oo kan waxyaalo qarsoon muujiya wuxuu ku ogeysiiyey waxa dhici doona laakiinse aniga qarsoodigan layguma muujin xigmad aan dheerahay dad kale oo nool laakiin sababtu waa in lagu ogeysiiyo fasirkii riyadaada boqorow iyo inaad ogaatid fikradda qalbigaaga boqorow waxaad aragtay ekaan weyn ekaantan xoogga weynayd oo dhalaalkeedu aad u wanaagsanaa hortayda istaagtay soo jeedkeeduna wuxuu ahaa mid laga cabsado ekaantaasna madaxeedu wuxuu ahaa dahab wanaagsan laabteeda iyo gacmaheeduna waxay ahaayeen lacag caloosheeda iyo bawdooyinkeeduna waxay ahaayeen naxaas lugaheeduna waxay ahaayeen bir cagaheeda qaar wuxuu ahaa bir qaarna wuxuu ahaa dhoobo oo waxaad aragtay ilaa uu dhagax aan gacmo lagu goyn ekaantii kaga dhacay cagihii ahaa birta iyo dhoobada wayna kala burbureen markaasaa birtii iyo dhoobadii iyo naxaastii iyo lacagtii iyo dahabkiiba wada burbureen oo waxay noqdeen sida buunshaha meelaha wax lagu tumo dabeel baana la tagtay si aan meela loogu helin markaasaa dhagaxii ekaanta ku dhacay wuxuu noqday buur weyn oo dhulka oo dhan buuxiyey riyadii waatan fasirkiina annagaa kuu sheegi doonnaa boqorka hortiisa adigu boqorow waxaad tahay boqorkii boqorrada oo ilaaha samadu siiyey boqortooyada iyo xoogga iyo itaalka iyo ammaanta oo meel kasta oo bini'aadmigu joogo dugaagga duurka iyo haadka samadaba gacantu kuu geliyey wuxuuna kaa dhigay inaad xukunto kulligood adigu madaxii dahabka ahaa baad tahay oo waxaa adiga dabada kici doona boqortooyo kaa xoog yar iyo boqortooyo kale oo saddexaad oo naxaas ah oo dhulka oo dhan xukumi doonta oo boqortooyada afraadna waxay u xoog badnaan doontaa sida birta waayo birtu way jejebisaa wayna ka adkaataa wax walba oo sida birtu u burburiso kuwan oo dhan ayay u jejebin oo ay u burburin doontaa oo sidaad u aragtay cagaha iyo faraha lugeed oo qaar yahay dhoobadii dheryasameeyaha qaarna yahay birta ayay u noqon doontaa boqortooyo kala qaybsan laakiinse waxaa ku jiri doonaa xooggii birta sidaad u aragtay birta ku qasan dhoobada dhaadhiyaha laga sameeyo oo sidii faraha cagaha qaarkood bir u ahaa qaarna dhoobo u ahaa ayaa boqortooyada qaarkeedna u xoog badnaan doonaa qaarkeedna u jabi doonaa oo sidaad u aragtay dhoobada dheryaha laga sameeyo iyo birta isku qasan ayaay isugu qasi doonaan farcanka dadka laakiinse isma ay qabsan doonaan sida aanay birtu ugu qasbi karin dhoobada oo wakhtiga boqorradaas ayaa ilaaha samadu dhisi doona boqortooyo aan weligeed la baabi'inayn ama dawladnimadeedu aanay dad kale uga wareegayn laakiinse way jejebi doontaa oo baaba'in doontaa boqortooyooyinkaas oo dhan markaasay weligeed taagnaan doontaa waayo waxaad aragtay dhagax buurta laga soo gooyey oo aan gacmo lagu goyn oo kala jejebiyey birtii iyo naxaastii iyo dhoobadii iyo lacagtii iyo dahabkii ilaaha weynu wuxuu boqorow ku ogeysiiyey waxa dhici doona hadda dabadeed riyaduna waa dhab fasirkeeduna waa wax la hubo markaasaa boqorkii ahaa nebukadnesar wejigiisa u dhacay oo u sujuuday daaniyeel oo wuxuu amray inay u bixiyaan qurbaan iyo foox udgoon boqorkiina waa u jawaabay daaniyel oo wuxuu ku yidhi sida runta ah ilaahaagu waa ilaaha ilaahyada iyo sayidka boqorrada iyo mid muujiya waxyaalo qarsoon maxaa yeelay waxaad awoodday inaad daaha ka qaadid qarsoodigaan markaasaa boqorkii daaniyeel darajeeyey oo wuxuu siiyey hadiyado badan oo waaweyn wuuna u dhiibay taladii gobolkii baabilon oo dhan oo wuxuu ka dhigay taliyaha madaxda u ah ragga xigmadda leh oo baabilon oo dhan daaniyeelna boqorkuu weyddiistay inuu ka dhigo shadrag iyo meshag iyo abednego inay axwaalkii gobolkii baabilon u taliyaan daaniyelse wuxuu joogay iridda boqorka